beeralayda ku dhaqan degmooyinka jowhar balcad iyo mahadaay oo ah meelaha uu maro webiga shabeelle kala tirsan beeralayda gobolka shabeellaha dhexe ayaa la gaarsiiyey konton nooc oo ka mid a qalabka loogu talagalay inuu soo kusoo xiroodo cayayaanka si loogu tijaabiyo loona helo cayayaanka saameynta ku yeeshay beeralayda soomaaliya soona gaaray sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii kana soo gaaray galbeedka afrika sida uu sheegay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle xasan axmed mudey qalabkan waa qalab loogu talagalay bahal soomaaliya runtii ku cusub oo diirato la yiraahdo wasaaradda beeraha federaalka iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada ee beeraha hadda ka hor shir ka qabteen bahalkaas in laga helay soomaaliya kana soo galay geeska afrika kaasoo galbeedka afrika kasoo duulaya waxaa kaloo dheereed dowlad goboleedyada inay loo sameeyey tiimam oo bahalkaas la dagaalama oo ay faw soo tababartay kadibna waxaa na soo gaaray bishii abriil labaatankii qalab loogu talagalay bahalkaas in lagula dagaalamo ama lagu soo ururiyo oo qabta hadda waxaan ku bilownay gobolka shabeellaha dhexe markii ugu horeysay oo laga helayna haddii baaritaan la sameeyey waxay noqotay shabeellaha dhexe qalabka tiradiisu qalab kun gaarayo waaye waa caagag laisku xiraayo oo qaab farsamaysan loo samaynayo waxaan lagu dabaa diiratada oo soo gasha inkasta oo qalabkani yahay mid cusub waxna ka tari karo ka hortaga in la helo dawooyinka cayayaanka cusub ayaa la siinayay si lacag la-aan ah iskaashatooyinka beeralayda iyo sidoo kale beeralayda caadiga ah si loo tijaabiyo loona helo nooca cayayaankan yaaqoob buulle oo afartan iyo siddeed sana jir laba xaasle carruurtiisuna ay tahay shan iyo toban carruura beerna kule tuulada banaaney ee waqooyi beri saddex kilomitir jowhar ka xigta waana qabiir ku takhasusay dhanka beeraha waxayna biyaha ka qaadeen afar hegtar oo ugu beernaayeen galleey iyo digir laakiin hal hegtar oo meel burca ah ku yiilay kana fakaday biyaha ayaa lagu xiray qalabka wuxuuna raadiyay ergo u sheegay cayayaan sida uu uga duwan yahay kii horey u jiray hadda waxaa noogu dhib badan mid la yidhaahdo fol ar wamis mid la yidhaahdo oo tirxi ah halkaasi aa noogu dhibaato badan oo waxyeelada si fiican dalaga loo yaqaano ee galeyda si fiican u waxyeeleeyo kana galo dhuurta ka dhex galo islamarkaasna waxyeelo geersiiyo caleemankeeda iyo meesha ay taranka ay kasii samaysan laheyd haddii ay waxaa haddana muddo ay kusii jireen wuxuu sii galaa sabuulkii mirihii iyo wixii dhibaatooyin badan oo geysanaa meeshii waxaa ka imaanaya wax aan suurtagal aan ahayn oo dadaalkii ka galay aan lamid aan ahayn iyo wax soo saarkii waxyeelo geersiinaya cayaankan horta waxaan aragnay laba kun toban iyo todobadii ayuu kusoo bilowday gobolka oo dhan beerleda marka gunugunooga waa ka bedelan yahay waa ka weeweyn yahay si fiican uu koritaankiis u fiican yahay suu dhaqaaqaya waanu madax ballaaran yahay marka wuxuu leeyahay segmenti segmenti waxaa la yidhahdaa meelaha sarsarada camal sharaxaad camal qaabkaas oo kaajiitama oo saas hardha hardha camal ku gogo-an haddana dalaga islamarkaasba si dhaqsi ee saameyn ku wada yeelanayo aagaasaa lagu arkay la xakameeyo mid la dhihi kara ma aha waxaana jirta laba iyo toban dhallinyaro ah loo soo tababaray isticmaalka qalabka iyo habka loo xirayo qalabkaasi ay u isticmaalayeen beeralayda waa kan amiin mukhtaar oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle kana mid ahaa dhallinyaradii tababarkaasi kusoo qaadatay u gudbinta beeralayda iyo wacyigelinta ku saabsan si loo isticmaalayo qalabkani oo ay faw kusoo tababartay wadamada dibadda sida ethoobiya iyo uganda
bahalkan inta badan wuxuu haadaa habeenkii uu haadaa marka hore ukumanuu dhalaa dhidigu waxay dhale kun iyo shan boqol ilaa iyo laba kunee dhale oo ukun ah calaa xabadkii den waa dilaacayaa markuu dilaaco tirxiga camaluu noqonayaa beertuu gela wuu baaba'aa xaara u dhammayha beerta den markuu qaangaaro adhalti u gaaro toddoba ilaa toban maalmood uu ku gaaraa qaangaarka halkii habeen wuxuu haadi karaa boqol kilomitir uu jari karaa sidaasuu ku baaha marka qalabkan luta kuu sheegayo oo fermontrapka la yidhaaho oo lagu ogaado inuu jiro in kale fool armwamka asagu wuxuu ka samaysanya waxyaaba ad adag oo roobka uusan wax ka dhibaynin keliya waxaa dhexda uga jiro fermoon luurihii oo codka bixinaya kaasi waxaa la bedelaa isbuuc kaste laba jeeraa la bedelaa annagaa tagno baakadoo ku jirjiraa wax yar waaye oo cinjir yaroo guduudan waaye isla markii waan bedelnaa waxaa dhammaanayo fermoonkii codkiia dhammaanayo codkii kale waan ku xiraynaa waan bedelaynaa wixii maadaama asagoo dhinta aan la rabin si loo ogaado asagoo nool waxaa la keena fermontrapkana codka bixinayo codkaasi marka adiguna ma maqlaysid mana arki kartid ayagaa maqlayo mana iftiimayo yani beerta marka markaan ku xirayna waxaan ugu helinaa dhanka dabaysha ay ka imaanayso isla markii waa soo buubaa waa soo raadinaa wuu tegayaa annaguna meeshaasaan ku ogaana at least shan kilomitir ayuu tegi karaa orderkaas jeclaysanayo een cayayaankanu isla markii shan kilomitr wuxuu ku jiro dhan way soo aadayaan meeshay soo aadayaan waxba ugu badnaadaana kuwa ugu dhadhow shan iyo tobankii may ayaan bilownay inaan qalabkaas xirno beeralaydana aan u qaybino ka jira main area meelaha laysku dhaho oo beeraha laga tacbado oo waraabka ah wuxuu intaasi ku daray agaasimuhu in jabaqda uu bixinaya qalabkani inaanay dadku maqlaynin laakiin ay tahay mid ay maqli karaan ama garan karaan cayayaanka uuna ku soo jiidan karo masaafo fog oo gaaraysa ugu yaraan shan kilomitir maryamo sheekh cabdi erga radio jowhar